إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاabه وman تبcahm بإحsaan إilى yوم الdiin أma bعd waxaan ku soo jirnay kitaabkii bluq اlmaraam min adilaة الأxkaam kitaabkii afraad ayaan bilaabaynaa waxaa noo soo dhammaaday kitaabu الطahaarة iyo kitaabu الصalاة iyo kitaabu اljanaa-is kitaabu الزakaati ayuu darsigu nooga bilaabanaa kitaabu زakaati zakadii kitaabkeedii hada maxalo zakaa luqada waxaa lagu yidhahdaa annamaa wadahaara siyaado iyo daahir dahirid annamaa wadahaara waa ziyaado iyo daahir ahaansho ayaa la yidhahdaa xagga luqada sharcigana waxaa la yidhahdaa qadrun waajibun fii maalin maksuusatin lidaa'ifatin ow jihatin maksuusa waa maa waxaa la yidhahdaa qadrun waajibun waxoogaa qadaraho waajib ah fii maalin maksuusin oo maal gaara laga bixina maal walba seke lagama bixiyee lidaa'ifatin maksuusa koox gaaruna iska leedoo la siinaa ow jihatin maksuusa ama dhinac jiha gooniya lagu bixinaa marka xikmad weynaa ku jirta ilaahay inuu jireeyey waxa weeyaan xikamkaasna waxaa ka mid a yidhahdeen ahlucilmigu tadhiiru nafsi min ashuxi waalbukli nafta in laga dayro bakiiltinimada iyo maaljacaylka waxaa ku jira tahiiru nafsi tadhiiru nafsi alfaqiiri min alxasadi wadaqiina qofka faqiirka laftiisa naftiisa in laga dayro waxa weeyaan xaasidnimada iyo uurgurudka qofkan maalka leh markuu bixiyo bukligii ayaa naftiisa uga dahirmeen qofkan miskiinka marka la siiyana oo qenigii uu siiyo xaasidnimadii ayaa naftiisa ka baxay haddii kaleeto waxa weya shaydaanku wuxuu ku shubayaa xasad oo uu dhibsanayo qofkaas maalka haysta laakiin hadduu qofkii maalkii wax ka siiyo waa jeclaana maxabadii ayaa muslimiinta dhexdooda ku faafayda daqiinadii iyo urgunudkii iyo cadaawadiina waa ka baxaysa meesha waa waajib waa rugni min arkaan alislaam shanta rugni ee islaamka rugni ka mida weeye sakadu qofku hadduu diido oo yidhaahdo waajib ma ahan waa kaafir biijmaaci muslimiin muslimiinta dhan a ijmac ku ah inuu kaafir yahay haduu yidhahda qofku zaka waajib ma aha laakiin khilaaf wuxuu ka jiraa qofku hadduu yidhaha waajibay igu tahay uuna bixin diido mana bixiyo zako wuxuuna leeyahay waajibay igu tahay zakadu mana bixinayo ahlu sunnaha gobol ka mid a kaafir murtada wey yidhah islaamkana wuuga baxaya waa kaafir murtada waana qowl imaamu axmed aqwaashiisa ka mid a iyo aimo kaleba ay mareen qowl kalena wuxuu leeyahay maya hadduu waajibnimada qiran yahay uu sidaas darteeda bukli la bixi waayo kaafir ma aha culammada yidhahdeen waa kaafir waxay u daliishadeen ilaahay qowlkiisa fain taabuu wa aqaamuu salaa waat fain taabuu wa aqaamuu salaa wa aatow zakaa fa ikhwaanukum fi ddiin gaalada ilah wuxu hi hadday gaalnimada ka toobad keenaan oo salaada ogaan sakadana bixiyaan markaasay walaala idinla yihiin ukhuwaduna waa ukhuwa diiniya ukhuwada diiniyada marka waxaa shardi u ah saddex shay waa qofkii inuu shirkigii ka toobad keeno tawxiid la yimaado salaad la-aantii ka toobad keeno salaadii tukado seke la-aantii ka toobad keeno sakadii bixiyo markaasa ukhuwa diini ilaahay u sugay waxay leeyihiin marka ahlucilmigaas ahlu sunnaha ka mid ah sidaa shaykhulislaam temiya aimo kaleba ay waxa way soo naqliyeen uu ka mid yahay xaafid ibnu rajab jaamic culuum alxikamka waxay leeyihiin marka rugni kastoo arkaanulislaam ka mida qofku hadduu ka tago oo weysi uga tago waa kaafir shanta rugni rugnigu ka tagaba sekaduna taasay ka mid marka waxay leeyihin aayadaanay bay u daliishanayaan oo waxayna ukhuwadii saddexdaa shayaa lagu xihay intii saddexdaa shay wax ka dhiman yihiin qofka ukuwa diiniya muslimiinta lama laha ahlu sunnaha gobolkana waxay lehin maya qofka hadduu waajibkii sekada ogolyaha uusana dhiibin waa muslin caasi oo faasiq ah oo kabiiro min kabaa'ir dunuub ku dhacay islaamkiina kama bixin qowlkaas weeye qowlka raajixana min xayu daliilu xagga daliilka waxaana tusaya xagga daliilka inay sidaasu tahay waxa weeyaan xadiidka abu hurayra ee imaam muslim saxiixiisa uu ku soo saaray nabiga sala allahu calayh wasalam wuxuu ka warramay qaabka loo cadaabayo dadkii sekadaan dhiibi jirin konton kun oo sanaa maxsharka lagu cadaaba intaan janno iyo naar la kala aadin konton kun oo sano ayaa la cadaaba oo nabiga sal lahu ala sl u inta la dhigo oo dhabacaad loo dhigo waxa weeyaan ama dhabardhabar loo dhigo ayaa geeli lagu soo kaxayna geeli uu sekada ka dhiibi diiday hashii ugu horreyda marku ugu badnaa ugu cayilnaa hasha ugu horraydaa ku tumane tan ugu dambayda markay ka gudubta tii kala kusoo bilaabane arigii waa sidaas waxa weeyaan geeli waa sidaas arigi waa sidaas lodii waa sidaas lacagtii waxa weyaan inta looxaan laga dhigaa wejiga looga gubin oo waxa weeyaan dhabarka looga dhejin oo dhinaca looga gubin oo lagu holcinaa konton kun oo sana saas loo cadaaba xadiidkaas marka saxiixulmuslimku ku yaalla waxaa ku jirta marka kontonka kuna sano dhammaato xisaabtu ay dhammaato janno iyo naar la kala aadaa nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam fa yuraa sabiiluhu ima ila aljanna wa ima ila annaar fa yuraa sabiiluhu waddadiisia markaas la arkaa imaa ila aljanna inuu aado oo cuquubadii ay intaas ugu dhammaatay wa imaa ila annaar iyo naar inuu aado markaas oo la yidhaha weli cuquuba u dhima ilaa ilaahay baa miisaamaya cuquubadu mudan yahay idan waxa weeyaan kaafir hadduu ahaa laha kaafir laa sabiila lahu ila aljanna kaafir sabiil waddo kuma le jannada kanu marka waxay tusaydaa in iimaan uu ku sugan yahay weli oo waxa weeyaan cuquubo uu mutay laakiin weli iimaan u baaqi yahay xadiiskaasaa marka saxiixa ayaa laga hormarinaa aayadda mafhuumkeeda maxaa yaele xadiisku waa manduuq manduuqaana ka horreeya mafhuumka marka xadiiskaa saxiixa oo saxiix muslimka ku sugana caddaynaya hadduu waajibnimada ogol yahay inuusan islaamka uga baxayn laakiin cadaab iyo dulli ayuu la kulmayaa nacuudu billaahi min sekada goormaa la waajib yeelay sida xaafid ibnu kaiir iyo aimo badan oo kale ay sheegeen sekada laba goor ayaa la kala waajib yeelay markii la joogay maka zakaa waajibaheed maka markii la joogay zakaa waajibaheed sekadaasu qadar go-an maahayn qofka iyo iimaankiisaa loo tala saarto war maalka wax ka bixi wey taasna waxaa tusaya aayaad maki ah oo sake amraya waxaa ka mid a ilaahay qowlkiisa subxaana wa aatuu xaqahu yowma xasaadihi xaqiisa bixiyo siiya maalinta badalka la gooyo beerta laga gooyo waana aayad suuratu suurad makiya ku jirta ayaa ka mid a waxaa ka mid a ilaahay qowlkiisa uu yidhi waladiina fii amwaalihim xaqun macluum waana suura makiya mu'miniinta markaa la tilmaamayo wuxuu yidhi maalyaalkooda xaq la yaqaana ku sugan wladiina hum lizakaati faaciluun waa dadka sekada bixiya kulli aayaadkaas waa wada maki marka wuxuu leeyahay xaafid ibnu kaiir ahlucilmiga aqwaashooda qowl waxaa ka mida ah markii maka la joogay sekadu waajibay aheed laakiin waxa weeyaan maalku markuu intiis intaas gaaraa seke lagu leeyahy qadarka intaas la egaana laga bixinaa sekada oo nisaabka iyo qadarka macluumka le maahayn ina qofku seke u maalka wax ka bixiyo saas markii laakiin madiine la yimid sanadii labaad ee hijriyada waxaa la waajib yeelay zakada nisaab kale iyo qadarka macluumka markaasaa la waajib yeelay markii madiine la yimid ayaa waxaa la waajib yeelay sekada nisaab kale oo laleeyahay arigu markuu afartan gaaro ayaa neef laga bixina loodii markay soddon gaartaa neef laga bixina geeli markuu shan neef gaara laga bixina lacagtii laba boqoloo dirhama laga bixina ama labaatan dinaar xat xuduuddaas waxaa la sameeyey sanadii labaad oo hijriyada marka labadaas gooraa la kala waajib yeelay marka hore seke in la bixiyaa la waajib yeelay iyadoo maka la joogo markii dambe oo madiine la yimi sanadii labaad oo hijriyadana sekada nisaab kalehoo maalku qadarkaas markuu gaaraa seka waajib ku tahay iyo qadarkaasaa laga bixinaa markaasaa la waajib yeelay markaasaa la waajib yeelay marka waa noocaas can ibni cabaasin radia allahu canhuma ana nabiya sala allahu calayhi wasalama nabiga bacaa wuu diray mucaadan mucaad radia allahu canhu ila alyamani yamanu u diray fadakara alxadiida xadiidku sheegay wa fiihi xadiidka waxaa ku jiray ina allaha alle qad iftarada waa waajib yeelay calayhim korkooda sadaqatan sadaqa ilaah ku waajib yeelay sadaqadaasoo fii amwaalihim maalyaalkooda dhexdooda ahaatay sadaqadaasoo tuuqadu laga soo qaadaa min min aqniyaa'ihim dadkooda aqniyada ah oo hantilayaalka ah oo fa turaddu la celinaa fii fuqaraa'ihim nusqada saasaa noogu sugan waa lafdigaas muslima wariyey laakiin lafdiga bukhaari muslim ay wariyeen calaa fuqaraa'ihim uu ahaa fuqaradoodaana lagu celinaa muttafaqun calayhi walafdu lilbukhaari xadiidkan cabdillaahi bni cabbaas waa dheeraa qaybuu ka soo qaatay nabiga sala allahu calayhi wasalam mucaad ibnu jabal ayuu yaman u diray nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuuna diray sanadii tobnaad ee hijriyada wuxuuna diray bisha rabiiculaakhir maahan sida minxaha minxatulcallaamku bisha rabiiculwal uu leey laakiin sida fatxulbaariga ku sugan waxa weeyaan bisha rabiiculaakhir sanadii tobnaad ee hijriyada intaa nabigu xajin ayuu diray ilaa waxa weyaan xaj waxaa la xajinaa bisha dilxija marka bisha rabiiculaakhir ayuu diray oo yaman u diray yaman ayuu tegey oo loo diray yaman ayuu tegey oo uu ka ahaa daaci oo uu ka ahaa waxa weeyaan macallin ummadda diinta bara taasuna waxay tusaydaa inay sharci tahay in waxa weeyaan ducaad la diro oo gobollada muslimiinta dad diinta bara ee waxa weeyaan ummadda shareecada bara axkaamta diinta bara tawxiidka faafiya in loo dira inay sunnadii nabi moxamed ahayd sala allahu calayh wasalam xil muslimiinta saaran ay tahay marka sanadaas tobnaad bisha rabiic lwal maahane waa rabiiculaakhir ayuu diray nabiga sala allahu calay wasalam ilaa khilaafadii waxa weeyaan abibakar ayuu jiray khilaafadii abibakar uu soo laabtay intii ka horreyd oo dhan waa jiray waa uu jiray marka waxaa ku jiray nabigu wuxuu ku yidhi inaka ta'tii qowman ahla kitaab saasaa nabigu ku yidhi markaad yaman tagto qoom ahlu kitaabahaad uu tegi doontaa hadalkaas waxay yidhahdeen ahlucilmiga macnaheeda waxay tahay dadka uu u tegayo qofku oo uu diinta u sheegayo inuu yaqaan haddaad u tegaydo dad shubahaad wata iyo haddaad u tegaydo dad khaaliyu dihni ah isku si loolama hadlo qofkaad u tegaydaa dad aan khaaliyu dihniya maskaxdoodaba wax ku jira lama arko iska cawaam kaliya waxaad u sharaxaydaa allah iyo sifaadiisa iyo inuu cibaadada mudan yahay khalaas ilaahay aad u tilmaamaydaa sifaadiisaad baraydaa cibaadada inuu xaq leeyahaad baraysaa allaad ku xidhaydaa qiyaamo iyo janno iyo bacfiaad ka dhaadhicini khalaas waa iska fudud yihiin kuwaas laakiin dad shubahaad xambaarsan oo diin inay haystaan isku haysta oo isku haysta xujooyin inay haystaan markaad u tegaydo waa inaad u diyaargarowda haddii kale waxaa dhici karta inay kaaga dartaad diinta uga sii fogaadaan waxaa la rabaa inaad u diyaargarowdo oo wax alla waxa ay xujaysanayaan aada isku dayda inaad ogaato oo aad ka wada jawaabto iqaamat lxujana waa saas macnaheedu inaad xaqiina caddaydo baatilkiina burido wey iqaamat lxuja waxaa la rabaa dadkan aad u tegaydo waa dad waxa weeyaan shubhooyin xambaarsan waxaan diin ahayn diin u haystaan waxaan daliil ahayn ay daliil u haystaan waxaan xujo ahayn ay xujo u yaqaaniin laazim markaad u tegaydo markaa inaad ilaahay kaliya caabuda oo aadan shubhadii ka jawaabin waxba kaaga qaadan mayaan waxay u baahan tahay inaad shubahaadka waxa ay daliilka moodayaan waa inaad kashfido xaqana waa inaad isbaatido laba shaya markaas lagaa raba laba shaya lagaa rabaa inaad isbaatido xaqa oo ilaah in keligiis la caabuda inaad isbaatidood sugto iyo waxa ay iyagu haystaan oo shubahada inaad ka jawaabto oo tiraa sidaas iyo sidaas sidaasay baatil u tahay sidaas iyo sidaasna sidaasay baatil u tahay toodana aada burido xaqiina aada sugto waana midaas yidhahda ahlucilmigu nabigu wuxuu ugu sii sheegayaa mucaad dadka uu tegayo maxaa dad diin sheeganaya oo culummo isku haysta wey marka waa noocaas nabiga marka wuxuu yihi falyakun awalu maa tadcun ilayhi wax aad ugu yeerto waxa ugu horeeya waa inay noqdaan lafdi kale wuxuu ihi fadcum ugu yeer ilaa shahaadati an laa ilaaha ila allah wa ani rasuulullah waxa ugu horeeyood ugu yeertaa waa inay noqdaan ilaa xaq lagu caabudo cibaado mudanu ma jiro allah maahane anigana rasuulkii allah ah taasna waa waxa weeyaan dacwatulambiyaa meeshay ka bilaabato iyo dadka nabiyaalka raacsan dacwadooda meeshay ka bilaabaan waxa weeyaan nabiyaalka dacwadoodu tawxiiday ka bilaabataa dacwo aan tawxiid lahayn oo aan cibaadatullaahi waxda aan laga bilaabin dariiqadii nabiyaalka kuma socoto laa barakata fiiha wax khayr iyo barakaana ma leh nabigu wuxuu yihi fainhum adaacuuka lidalika faaclimhum ana allaha qad iftarada calayhim hamsa salawaatin fi kuli yowmin waleyla hadday kaa yeelaan tawxiidka kadib waxaad ogeysiidaa allah inuu shan salaadood ku waajib yeelay habeen iyo maalin fainhum adaacuuka hadday kaa yeelaan tawxiid haddaysan tawxiid yeelin salaadna loogu yeeri maa soonna loogu yeeri maa maxaa kamaba ansaxayo qof mushrik ah qof mushrik ahoo kaafir ah salaaduna ka ansixi mee sekana ka ansixi mee tawxiidkaad xoogga saare markaas tawxiidka wixii tawxiid qaatay aad salaada u sharaxeed amaa kuwan tawxiidka aan weli qaadan inaad salaad kala muranto mushrik qof mushrik ah oo ahlu shirki ah oo shirki kufri weyno akbara la jahraaya inaad salaad kala mudunto ama masaa'il ayaga dhamaba ijtihaadi ah oo fuqahada muslimiinta isku haystaan jajajaja inaad kala tidhaahdo fiqi xumadaaday tusayda iyo jahligaad adugu aad ku sugantahay isaga iska daaya waa waxyaalaha ayaan daradaho diinta waxa weyn dadka sheeganaya ducaadda haystayna ka mid qof mushrik ah uu wuxuu kala murmayaa mas'ala fiqhiya oo waxa weyn ikhtalafa fiiha fuqahaau sunna fuqahadii sunnada isku khilaafay maxaad kala hadlayda maba isla aad masaladaas lagala hadla qof mushriga qofka sunnigaad kala hadli karta oo dhihi karta masaladan wejkaasa raajixa iyo wejkaasa raajix laakiin qofkan ahlu shirkiga ah waxaa taagnaanayda ucbudullaha maa lakum ilaahin kayru taasaa taagnaanayda masale kale kalaadmayd masale kale hadduu soo qaado waxaa leeda masale kale adiga kumaba taallaba adiga tawxiidkiyaa kaa bursan ee tawxiidka meel aan kala saarno halkaasay u taagnaanayda qunuud iyo fartama la dhaqaaji kara afarka ugu jira leeda far wax tukadaa dhaqaajiye adiga salaadu ka ansixine mushrik baa tahay waa inaad ilaah keligiis caabudaa markaas kadibaa far ma la dhaqaaji iyo la dhaqaaji maayo baab kale waa dadka tukaday u taalataa laazim waa in tawxiidka marka hore salka loo dhigo waa in tawxiidka salka loo dhigo nabigu sidaas ayuu amray sal allahu calayh wasalam nabigu wuxuu yidhi marka markaas kadib ay ku xigtay oo uu yidhi fa inhum adaacuuka lidaalika hadday kaa yeelaan salaada oy salaad tukadeen faaclimhum ogeysii ana allaha qad iftarada calayhim sadaqa waxaad ogeysidaa alla inuu ku waajib yeelay sadaqo sadaqo iyo zako waa labada magacba yadaale saka alla ku waajib yeelay sadaqadaasoo fii amwaalihim maalyaalkooda dhexdooda ahaatay maalyaalkooda dhexdooda ahaatay sadaqa alla ku waajib marka waa markay salaad ogolaadaan taariku salaad waa kaafir saka laga qaadima waa in isaga la dilo oo imaamka muslimiintu dilo adiga fardiga dilmaydi imaamku markuu dila maalkiisa dhaxal male aabihiis iyo hooyadiis midna dhaxli maayaan ee fay-a muslimiintu ka mid yihi ilaa muslim ma ahayn muslimna waxa weeyaan qof gaalana muslim ma dhaxlo marka aabihiisna dhaxli maa hooyadiisna dhaxli mee caruurtiisuna dhaxli maa taariku salaad waa kaafir marka waxa weeyaan inta la dilo maalkiisana fay waxa weeyaan baytulmaalka muslimiinta lagu shubaa baytulmaalka muslimiinta lagu shubaa markay se ka yimidna asaga la weydiima markuu salaad tukado kadib markaasaa la leeyahay waxa weeyaan saka alla kugu waajib yeela markaasuu nabigu yidhi sal allahu calayh wasalam waxaad ogeysiidaa ana allaha alla qad iftarada inuu ku waajib yeelay calayhim korkooda sadaqatan sadaqa inuu ku waajib yeelay sadaqadaasoo fii amwaalihim maalyaalkooda dhexdooda ahaatay meeshaas fiqi weyn ayay ka qaateen fuqahada waa maxay masaladaas waxay tahay waxa weeyaan meesha sekadu ku waajibtaa waa maalka sekadu waxay ku waajibtaa waa maalka maalkay ku waajibtaa mar hadday maalka marka ku waajibto dad aan mukalafiinahay ku waajibin saqiirka maal hadduu leeyahay seke dhan maalkaasaa sekada ku waajibtaa maxaa yaele sekadu qofka dimadiisa keliya kuma waajibto maalay ku waajibtaa haddii maalkii marka uu yaalloo saqiir leeyahay waajib weeye sekadii weliga weliga oo qofka mas-uulka ka agoonka oo hantida haya ay waajib ku tahay inuu sekada ka bixiyo waa waajib ku tahay qof waalan hadduu leeyahay mukalaf ma ahayn sekadii waa waajib qofka mas-uulka kaa qofkan waalan ay waajib ku tahay sekada inuu ka bixiyo maxaa yeelay sekadu waxay ku waajibtaa waa maxay waa maal maalkiina waa yaalla waana fahamkii saxaabada weeye waa fahamkii cumar ibn اkhadaab waa fahamkii caliy bn abi aalib waa fahamkii caaisha bint abi bakr sidiq cabdullahi bn cumar ibn khadaab jaabir ibn cabdillahi iyo qayrkoodba siday mareen wey marka waxa weeyaan maalkan ayadoo qofka iskalu uusan mukalaf ahayn oo saqiir yahoo waalan yahay ayaa laga rabaa ayaa laga rabaa oy waajib tahay maalka in sekada laga bixiyo fuqahadu waxay isku khilaafaan midka bilqaystay midka bilqaystay maalka u hayo seke ma ka bixina midka bilqaystay labaa loo kala qaadaa labaa loo kala qaadaa inuu ilaahay u toobad keeno haddii qof diin u hogaansamayahay iyo inuusan ahayn hadduusan ada diin u hogaansamayn ilahay baa ka abaalmarinaya taas adda moogtahay awalan loo loo wax loo sheega male adugu qofki aan diin u hogaansamayn hadda ilaahay abaalmarintiisu sugana berri qiyaamo qofkii maal xaaraana haya oo uu soo dhacay oo le warsaan yeela sekadii oo maanta inuu ilaahay adeecan rabaa labaa loo kala qaada asaga inuu yaqaan cidduu ka dhacay iyo inuusan oqoon cidduu ka dhacay hadduu yaqaan waxaa la leeyahay maamul kuma lihida u celi ayaga sekada kala baxaya hadaad ilaahay rumaysantaha dariiq kale xalaal kuma aha war kale male u celi ilaahay u toobadkeen saasaa la leeyahy haddii uu yidhaahda ma aqaan oo cid leh uusan oqoon ilaahayna inaan ka cabsadaan rabaa oo waa toobad keenay waxaa la leeyahay maalka waxaad u kala qaadee sekada qaybta ahna xaggaad dhiga qaybta kalena xaggaad dhiga kala goo qaybta sekada masaakiinta sii ayagaa iska leh qaybta kale tana danahaas muslimiinta wadooyinka iyo isbitaalada ku bix aduu gacantaada ka bixi midna ma lihid inaad haydeen marna hayn adiga kuuma banaana mar haddaad qofka ilaaha aad oqoon weyday waxaa la rabaa takhallus wax len inaad samaydo inaad ka dhex baxdo haddaad toobad keenaydo ee maalka xaaraanta adoo haytaan toobad keena wax jira maa ka dhex bax qaybta sakadaana xagga dhig masaakiinta sii ayagaa iska leh qaybta kaleetana masaalixda muslimiinta ku bixi wadooyinka iyo isbitaallada iyo danaha muslimiinta ka dhexeeya ku bixi adigana ka dhex bax wax kuma lihid sidaas ay leedahay marka sakadu maalkay ku waajibtaa maalkay ku waajibtaa sadaqadaasoo tuuqadu laga qaadayo min aqniyaahin dadka qaniyaalka muslimiinta kuwooda aqniyadaaha laga qaadaa aqniyada waxaa loola jeedaa qof haysta maal saka ku waajibto maanta saasaa loola jeeda qaniga baabkan marka la joogo waxaa dhici karta qofkan lagu leeyahay qaniga inuusan isagu hoyo karin maxaa yale maanta waxaa la ogsoon yahay qofka reer miyiga ah ee qoys xooga caruura le ah afartan neefo aryana haysta ma noolaan karaan ayagaabaa khatar ku jira haddana sakadu waajibay ku ta idan marka aqniyada halkan waxaa loola jeedaa maal saka ka waajibta dad haysta qofka maanta reermiyiga ah ee toban caruurha u joogta afartan aryana waa haystaa waxa weeyaan wax yar xataa kuma iskuma damberi karo soo ma jeedin sakaduna waajibay ku ta marka qaniga meeshan waxaa loola jeedaa qof haysta maal saka ka waajibta oo nisaabkii sharcigu sheegay haysta taasaa loola jeedaa aqniyada laga qaadaa faturaddu waxaa lagu celinaa fii fuqaraa'ihim fuqaradooda lagu celinaa marka fii fuqaraa'ihim damiirka halkaa loo celina meeshaasaa khilaaf weyn fuqahada ka jira fuqahada jumhuurtooda waxay u celiyeen fuqaraa'i ahlilyaman nabigu soo yaman uma dirin waxa uu la hadlaa waxa weeyaan oo lala khidaabah oo laleeyahay sidaan markaad u tagto dheh waa reer yamaneed marka waxa weeyaan reer yamaneed aqniyadoodaad ka qaadee fuqaradooda ku celine meeshaas jumhuurtu waxay ka qaateen zakada magaalada uu joogo qofka ay ku waajibtay in fuqarada joogta la siiyo oo aysan bannaanayn meel kale in loo diro halkaasay ka qaateen waana sida fuqarada agtarkooda mareen waxa weeyaan shaafici imaamu axmed ibn xambal iyo waxa weeyaan ame maalik oo asaga laftigiiso shardi ku xidhoo leh haddii aan dhibaato ka daran magaaladan haddii baahi saaso aysan ka jirin oo baahida daran meel kale ka jirto iyo xoogaayo isagu soo reeba abu xaniifa laftirkeeda lama in la naqliya waa karaahiyu qaba oo waa banaantay ma qaba laftigiisa calaa kulli xaal jumhuurtu waxay qabaan inaan sekada meeshaas ay ku waajibtay aan laga qaadin maxaa yeelay maalkan aad haydo fuqarada meesha degan waa fiirsane xaqay ku leeyihin bishu marka la gaaro ayagaa iskale qaybtaas welidaa saas daraadeed maalka dhan hadduu kadib gubto waa kugu leey daynkaas ayagaa kugule maxaa yeele mar alla marka waktiga la gaaro waa xaq ay iska leeyihin ayagaa yeeshayba adiga milkigaaga waa ka baxee milkigaaga waa ka baxee welidaa saas daraadeed waxay ihahdeen fiiri afartan ari ah ayaad leedahay bishii waa dhammaatay ma aadan bixin sanadii dambe afartankii adoo haysta aad gaad seke laguguma la maxaa yeele soddon iyo sagaalaad leedaha neefka kale fuqarada iska le adigu ma balihid arigan waa iska dhex joogaa neefkaan maba lihid marka xoolahaagu maba dhammaba nisaab neefkaan meeshaan adaa xoog ku haystee ma lihid marka waktigu mar hadduu dhammaado sekada fuqarada iskale adiga milkigaaga waa ka baxday sekadu milkigaaga waa ka baxday waxaad ku haysatay waa xoog waxaa lagaa rabaa inaad dhiibto sallimto saasaa lagaa rabaa soo ma jeedin marka jumhuurtu waxay mareen sekada meel looma diri karo ahlucilmiga gobola mareen in meel kale loo diri karo wakhaasatan xaaladaha gaarka ah oo maalan qofkan sekada bixinaa qof qaraabadiisa oo dhibaato daranu haysataa meel kale jira dhibaato darana haysata waana qaraabo marka waa u diri karaa culamada gobolaa yidhaahdeen waa u diri karaa marka sida axsanka waxay tahay sekadu waa rugni min arkaan islam inaad khilaafka ka saarto oo aad ku bixido meesha aad joogto sida wanaagga badan oo axwadka waa sidaas laakiin haddii qof ama qaraabaa ama miskiin ahoo dhibaataysan oo aad u daran oo meel kale jira uu jiro ood dhibaatadaas fiirido ama gobol abaar xun ay ka dhacday sekadii loo diro way bannaan tahay oo daliil qadci ah lama hayo laakiin sida axwadka waa sidaas ore jumhuurtuna ay mareen oo faturaddu calaa fuqaraa'ihim damiirkay u celiyeen ahlulyaman culummada bannaydoo tiri waa la naqli karaana calaa fuqaraai lmuslimiin u celiyeen fuqarada muslimiinta xadiidka calaa fuqaraa'ihim masale kalaa laga qaatay masaladaas waxay tahay sekada markaad adiga bixinaydo qur-aanku wuxuu sheegay sekada waxaa iskale sideed nuuc inama asadaqaatu lilfuqaraai wاlmasaakiina wاlcaamiliina calayha wاlmu'alafati qulubum wafi riqaabi wاlghaarimiina marka ilaa aakhir اaaya sideedda aayadaas lagu sheegay qofaan ahayn haddaad sekada u dhiibto sekadii kaama bixin adiga haddaad sekada u dhiibto sideedda aayadaas lagu sheegay qof aan ahayn ma kaa bixin sekadii dadkaasaa iskale maalka laakiin laba shay waa kee markaad sekada baxayd ama waxaa waajiba sideedaba inaad kala gaarsiido ama wixii ka jooga haddii qayb la waayo aysan waddankaba ku noolayn inta noolaad siina miya sidaas aimada gobola maray sida shaaficiyadoo kale waxay yidhahdeen sekada markaad baxaydoo sideedda waa inaad uqaybidaa maalka ad sekada aada baxayd ood fuqaradii qayb siidaa ood masaakiintii qayb siidaa oo musaafirkii qayb siidaa oo mujaahidiintii qayb siidaa oo waxa weeyaan kii daynoobay qayb siidaa oo kii soo aruuraayay qayb siidaa haddii al de imaam hadduusan ahayn aduu aad baxayda kii aruuraayay wax kuguma leh oo mu'alafat quruubku qayb siidaa qayb ma qadi kartid weliba waxay yidhahdaan qolo kasta saddex qof waa inaad ka siidaa fuqaharada saddex masaakiinta saddex waxa weeye musaafiriinta saddex mujaahidiinta saddex waxa wey dadka daynoobay saddex mu'alafatu quluubka saddex saddex saddexa ugu yarayda halkaas fuqahada gablna waxay leeyiin maya waxaa lagaa rabaa sideedda nuuc ka mida inaad siido nuuc ka mida inaad siido haddaad sekadaadii oo dhan fuqaro siido ama aadan fuqaro siina masaakiin siido fuqarada masaakinku waa kala duwan yihin faqiirka waxa uu u baahan yahay barkiis ma heli karo hadduu maalintii labaatan kun u baahan yahay toban ma soo heli karo waa kaasa faqiirka intuu u baahan ataa barkeed ma heli karo miskiinkana intuu u baahan yahay barkeed waa heli kara lakin wax ku filan ma heli karo marka miskiinka xoogaa run marka waxa weeyaan culimada gobol waxay leeyihin maya waa aad sii kartaa nuuc ka mid a haddaad sekadaada o dhan miskiin siido waa kaa ansixay ee sideeddan waxaa loola jeedaa war sekada sideeddaas nuucaa leh ee markaad baxayd un sideeddii mid kamida sii maahan maalaad adigu iska leedahood meesha rabto kula bixi kartee qaaraan kuma baxo diyo laguma bixiyo waxaasoo dhan iska daa abaarahan ku bixiyey wax ka jira male iyada laftirkeeda ogow wadooyinka lagu dhisa wax jira maaha masaajid laguma dhisi karo dugsi qur-aan laguma dhisi karo sako dadaa iskale aad ku dhisa dugsi maada aduu iskale dadaa alla siiyey soma jeedi dugsigaan lagu dhisi karin masaajidaan lagu dhisi karin abaadil wey waxaasoo dhan in la sameeyo oo tira sekadii ilaahay dadka siiyey ina masaajid kudhisa masaajid ku yidhi iigu dhis qofaa iskale sekadii madaale dadki alla siiyey waa inaad faraha ka saarta marka dadkaas inaad siidaa lagaa raba marka labadaas qowlaa jirta qowl leh sideedda waa inaad kala gaadsiidaa qolo walbana saddex ka siidaa iyo qowl leh sideedda mid kamida u sii laakiin sideedda cid aan ahayn ha siin marka calaa fuqaraa'ihim taanay u daliishadeen culimmada yidhaahdeen qola gooni baa la siin kara maxaa yaele xadiisku fuqara kaliya hosheegay yidhahdeen fuqara kaliya hosheeg waana sida waafaqsan waxa weeyaan yusriga shariicada haddii la yidhahdo qof kastoo se ka bixinaya sideeddii ha raadiyo qolo walbana saddexa ka siiyo dhibka kala kulmaa waa la yaab tan kale waxa weeyaan daliil saas u waajibiyo cadna ma jiro tan kaleeto qolo walba saddexa ka siiyo marka la yidhahdo qofkiina neef ariyu maalan bixinayo see ugu qaybina see ugu qaybina marka waxa weeyaan sida waxa weeyaan daahirka ah wallahu aclam waa in nuuc ka mid a haddaad sido ay kaa dhacaydo sekedi inay kaa dhacaydo mutafaqu calayhi walafdu lilbukhaari lafdiguna bukhaari ayuu u sugnaaday وعن أنس وعن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب وأقرأ له أنس وحو أقرأ وحو نمشاس خوغا لفظيا كم مكان وبخاري وحا كسوغان هذا الكتاب كتاب كان لما وجه مركو أدري أنس إلى البحرين بسم الله الرحمن الرحيم كنت أقرأ وهذا كان كقرأ أبو بكر الصديق أقرأ أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب وأقرأ له أنس wuxuu u qoray bismi اllahi الرaحmaan الرaxiim haadihi tanu fariidaةu sadaqati waa sadaqada waajibkeedii allatii sadaqada faradahaa uu waajib yeelay rasuululahi rasuulka ilaahi salى الlahu عalيه wasalam wuxuu u qoray tan aan kuu qorayaa waa sadaqada waajibkeedii sekadii waajibka ahayd wey weeye allatii sadaqadaasoo faradahaa uu waajib yeelay rasuululahi rasuulka ilaahi salى الlahu عalيه wasalam cala lmuslimiina muslimiinta uu ku waajib yeelay walatii sadaqadaasoo amarallaahu ilaahay uu amray bihaa sadaqada rasuulow rasuulkiisa uu amray warqadu ugu qoray midaanu waa sadaqadii uu rasuulku waajib yeelay calalmuslimiina ku waajib yeelay waa sadaqadii ilaahay uu amray rasuulka saas ugu qoray waana tan qaabkay u qoreen fii arbacin wa cishriina min alibili afar iyo labaatan geel ah iyo famaa duunahaa wixii ka hooseeya alqanamu arya ahaaday geela waxa weeyaan geela la rarta lagama hadlayo awrta oo iyaga u jooga in la rarto kuwa seka laguma le waa noo soo socdaan laakiin geelaas la dhaqdo ee la rabo in la maalo ama waxa weeyaan la gadgato ama geelaas dhaqanka ah ama rati ha ku jiro ama hal ha ahaatee geelaas afar iyo labaatan iyo wixii ka hooseeya ariyaa laga bixina ariyaa laga bixina ee neef geela waajib kuguma ah geelu intuu shan iyo labaatan mar hadduusan gaarin afar iyo labaatan iyo wixii ka hooseeye sekada ku waajibtaa waa ari ariyaa laga raba sida looga bixinana waa tanaa fii kulli khamsin shan kastaba shaatu neef arya ha ahaatay shantii neefoo geela neef aryaa laga raba geela marka afar halaad hadduu yahay seke laguma laha laakiin markuu shan gaaro shantaas neef aryaha laga raba neefkaas ariga wuxuu noqon karaa ido wuxuu noqon karaa aricad wuxuu noqon karaa lab wuxuu noqon karaa dhadig intaba waa noqon kara waa ku ansaxa neef aryaha lagaa raba neefkaas wuxuu noqon karaa neef aricad oogiyuu noqon karaa riyuu noqon karaa wanuu noqon karaa laxuu noqon karaa keliya waxaa laga rabaa haddii uu yahay neefkaasu ido hadduu yahay waa inay jadacata jadac jadacana waxaa la yidhahdaa maa lahaa sanatun wa dakhalat fi haaniy waa neef inta hal sana u dhammaatay sanadii labaad gashay jadacadu waa taasa waa hadday ida tahay ariga arcadka hadday tahay waa inay taniya tahay taniyada waxa weeyaan waxaa u dhammaatay laba sano sanadii saddexaad ay gashay laba sano waa inay u dhammaatay oo sanadii saddexaad ay gashay neefkaas way neefkay sekada ad ku bixineen marka hal neefaa laga rabaa shantii neefba marka haddii shan halaad aad leedahay waxaa lagaa rabaa hal neefo ariga hadaad toban leedahayna labaa lagaa raba dad sagaal leedahay ka waran wixii u dhaxeeya meelaha lagu yidhaha seka lagaa raba meelaha u dhaxeeya carabiga waxaa la rabaa waqas ama waqsi qaafka waana la reebi karaa waana la fadxi karaa waqsi iyo waqas soo ma jeedid inta u dhaxayda waxba lagaama rabo waa macfi shan markaad ka bixido ilaa toban uu ka gaara wax kale lagaama rabo markuu toban gaaro laba ariyaa lagaa rabaa markau shan iyo toban gaaro saddex inta udhaxayda waxba lagaama rabo waa cadfi markuu labaatan gaaro afar khalaas ari dambe waa dhammaaday geelaa la bixina mar hadduu waxa wey shan iyo labaatan gaaro fa idaa balaqad markay gaartuu yidhi nabigu khamsan wa cishriina shan iyo labaatan ilaa khamsin wa halaaiina shan iyo soddon inta ka dhaxayda fa fiihaa waxaa ahaaday bintu makhaadin unhaa oo dhadig ah waxa weeya bintulmakhaad makhaad waxa la yidhaha hasha riman hasha waxa weeyaan rimanaa la yidhaahdaa waxa weeya makhaad marka bintulmakhaad hal riman nirigteedii bintulmakhaad ina habar uu rey waayo bint marka waxa weeye fa idaa balaqad markay gaarto khamsan wa cishriina shan iyo labaatan markay gaarto ilaa khamsin wa halaaiina shan iyo soddon intii laga gaaro fa fiihaa waxaa ahaaday bintu makhaadin ina habar uu reey unha oo dhadig ah makhaad waa hasha riman hasha riman nirigteediiyaa laga rabaa maxaa loola jeedaa geela dadka dhaqdaa fahmi karee geela sanadaan hashu markay dhasho ilaa hal sano dib uma rinto hal sano waa irmanaana nirigtaa nuugeen ama neefkii ay dhasho sanad markuu dhammaado sida la yaqaan haddaan abaar iyo balaaya ku dhicin haddana waa rime da-dii kale tay qaadeen marka bintulmakhaad waxaa loola jeedaa nirig inta u dhammaatay hal sano sanadii labaad gashay mar hadday sanadii labaad gashay hooyadeed marka waa rinto maxaayl geelaa sidaas ay u badan sanad markuu dhammaado oo markay dhashay laga bilaabo sanad markay dhammaato sanadaas badanaba waa irmaantoo nirigta nuugi sanad markay dhammaato hal sano dhammaado bis waa abaahoona hashi waa rime marka da-dii labaaday qaadeen marka nirigtaas hooyadeed ay rintay hadday rabayay rimine waxaa laga rabaa da-daasa laga rabaa nirig inta hal sana u dhammaatay sanadii labaad gashay a laga rabaa inaad bixido marka bintulmakhaad waa taasa waa ina habar uurey waa nirig hooyadeed rimanta macnaha waa rimanta shardi maaha ee sanadii labaad inay gasha lagaa rabaa intaa sanad u dhammaatay inay sanadii labaad gasho hadday raba abaara ku dhacday ma ribin taasaa lagaa rabaa shan iyo labaatan markuu geeraagu gaaro nirigtaasa waajib kugu ah nirigtaasaa waajib kugu ah haddii uu shan iyo soddon gaaro nirigtiiyaad bixineen afar iyo soddon markuu gaaro nirigtiiyaad bixineen shan iyo soddon markuu gaaro nirigtaasaad bixineen lix iyo soddon markuu gaalo isbedelaya marka inta u dhaxayda o dhan waqas aa la yidhahda waxba lagaama rabo waa macf intaas udhaxayda intaas udhaxayda waa macf waxba lagaama rabo waxba bixi maydo fain lam takun haddaysan hayn marka ka warankeeli haddii laga waayo nirig hal sana u dhammaato sanadii labaad gashay haddii laga waayo fabnu labunin dakarun waxaa laga rabaa ina habarcaanaleey oo lab ah aa laga rabaa waxaa laga rabaa rati laba sano u dhammaatay oo sanadii saddexaad galay ratiyaad bixinay markaas ibnu labuun waxaa leeleeyahay markuu dhashay hal sana isagaa hooyadiis nuugayay sanadii markay dhammaatay hashi waa abahoto waa rinta hashi waa rinta hal sanay caloosha ku sidaa hashu ilmaha markay da-daas labaad dhasho sanadii sana labaad markay dhammaatay kadibay dhalay markay rati meequu jiraa laba sana u dhammaatay sanadii saddexaad markuu gala hashu hooyadiis ay da-diga labaad dhale hooyadiis marka caanay leedaha soo maha da-di ka dambeeday caana ku leedahay waa kaasa ratigaasaad bixinay ratigaas hooyadiis inta laba iyo toban bilood caloosha ilma ku sidayay mar kale dhashay marka isaga ratigu muxuu jire laba sano muxuuna galay sanadii saddexaad kaasaad bixinay dad nirig weyday nirig hal sana u dhammaato sanadii labaad dad gasha gashay weydo ratigaasaad bixinay fain lam takun haddaysan ahaanin bintu makhaad fabnu labuunin ina habar caanaleey ay waajiba dakarun oo laba fa idaa balaqad markay gaarto sittan wa alaaiina soddon iyo lix markay gaarto ilaa hamsin wa arbaciina afartan iyo shan intii laga gaaro fa fiihaa bintu labuunin ina habar caanaleeya ahaatay waxa weeyaan soddon iyo lix markuu geelu gaaro waajib waxaa ku ah ibnu labuun bintu labuun inuu dhiibo bintu labuun bintu labuun waxa weeyaan ibnu labuunkii lamid waa nirig inta laba sana u dhammaatay sanadii saddexaad gashay marka hooyadeed waa irmaanta da-dii labaaday ku irmaanta maxaa yeele hal sano waxaa nuugayday nirigtan sanadna dadi waa ay rimaneed markaasay dhashay sanadii saddexaadaa lagu jiraa marka dadii dambey ku irmaanta taasaa waajib ku ah markuu geelu soddon iyo lix gaaro markuu soddon iyo lix gaaro ayay waajiba taas soddon iyo lix afartan nirigtaasa weli waajiba qaalintaas soddon iyo shan xataa qaalintaasa waajiba soddon iyo lix markay gaarto isbedela waajib soddon iyo lix markuu gaaro ayaa waajibku isbedela wuxuu yidhi markaa faidaa balaqad markay gaarto geeli sittan wa arbaciina afartan iyo lix neef ilaa sittiina lixdan intii laga gaaro fa fiihaa xiqatun hal awr mudatay ayaa ahaatay xiqa hal mudatay in rati loo hayo ayaa ahaatay xiqada wasagaaba fasirayoo xiqadaasoo daruuqatuljamal hashi ratigu abaahinayey ah ama koraayey waxay tana loola jeedaa xiqada waxa weeyaan waa qaalin ay u dhammaatay saddex sano sanadii afraad gashay kaastay marka hore si fiican aan hasha laga maalinoo dee caano fiican ay nuugtay oo abaaro aysan ku dhicin afar jir markay taha way iska abaahoo kartaa waa rimi karta marka xiqa waxa weeyaan sanadii afraaday ku jirta qaalintaas saddex sana u dhammaatay sanadii afraaday gashay waxay joogtaa waqti ay abaahoo karto ama rimi karto oo iyadiiba ilmacaloosha ku qaadi karto marka afartan iyo lix markuu geelaagu gaaray waajib kugu tahay inaad taas bixida markaasi waajib kugu tahay markaasuu yidhi faidaa balaqad markay gaarto sittan wa arbaciina afartan iyo lix ilaa sittiina lixdan inta laga gaaro fa fiiha waxaa ahaatay xiqatun qaalin awr mudatay xiqadaasoo daruuqatuljamali midii ratigu koraayey ah faidaa balaqad markay gaarto waaxidatan wa sittiina lixdan iyo kow markay gaarto marka intii ka horayda qaalintaasaad bixinay afartan iyo lix laga bilaabo ilaa lixdan intaasaad bixinay markay lixdan iyo kow gaarto ilaa hamsin wa sabciina toddobaatan iyo shan fa fiihaa waxaa ahaatay jadacatun mid ilka dhacsatay qaalin geelo ilka dhacsatay afar sana u dhammaatay sanad shanaday gashay markaasa ilkiiha u dhaceenba marka ilkihii ka kore malehaade geeliyo kuwii hoosaa u dhacay ka kore male xoolo oo waxa weeyaan maogtahay reerbaadiyi waxayba qabaan ilkahaas kore wixii waa xaaraanay qabaan oo dadka waay waa loo qala waayilka kor leeyay soo ma jeed marka waa noocaas marka ilkii hoosaa u dhacay wey markay marka lixdan iyo kow gaarto xukunkii markaasu isbedelaa markay lixdan iyo kow gaarto waa isbedelaa waxaad bixinay jadaca qaalin afar sano u dhammaatay qaalin afar sano u dhammaatay oo sanadii shanaad gashay taasaa waajib noqee ilaa waxa weyn toddobaatan saasaad bixina toddobaatan iyo shan xataa sidaasaad bixina ilaa sabcin ilaa hamsin wa sabciina toddobaatan shan intii laga gaaro fa fiiha waxaatay jadacatun qaalin ilka dhacsada faidaa balaqad markay gaarto sittan wa sabciina toddobaatan iyo lix toddobaatan iyo lixa isbedela xukunku ilaa tiscina sagaashan intii laga gaaro fa fiihaa bintaa labuunin ilm laba qaalmood oo hooyadood irmaantaa dushooda ahaaday macnaha bintalabuun waxaa weeyaan horaan usoo sharaxnaye waa qaalin laba sano u dhammaatay oo sanadii saddexaad gashay laba sana u dhammaatay sanadiis labaad bixine markaas toddobaatan iyo lix marka geelaagu gaaro labaad bixine laba qaalmood a markaas geela laga soo doona iimaanay rabta lagu bixiya markaas aadi mar kastana iimaan waa u baahan tahay laakiin markaas laxjecladu waa sii badnaane marka faidaa balaqad markay gaarto sittan wa sabciina lix iyo toddobaatan ilaa tisciina sagaashan intii laga gaaro intaasa bixine ilaa sagaashan laga gaaro sagaashan intii laga gaaro fa fiiha waxaa ahday bintaa labuunin labo ilmaha barcaaniley ah faidaa balaqad markay gaarto ixdaa wa tisciina sagaashan iyo koo ilaa cishriina wa micatin boqol iyo labaatan intii laga gaaro fa fiiha dhexdeeda waxaa ahaadeen xiqataani laba qaalmood oo awr mudatay labadaasoo daruuqataljamali labadii ratigu abaahinayoo koraayay ah marka sagaashan iyo koow ay gaaraan laba qaalmoodaa lagaa rabaa oo min saddex sano inta u dhammaatay afar galeeyey oo afar sano gaa afar sano galay sanadii afraad ay ku dhex jireen labo aa lagaa rabaa labo oo mid walbaaba inta saddex sano u dhammaatay sanadii afraad ay gashay ayaa lagaa rabaa ilaa boqol iyo labaatan laba labadaasood bixine boqol iyo labaatan markii la gaaro fa fiiha waxaadan xiqataani laba qaalmood oo awr mudatay labadaasoo daruuqataljamali ratigu labaduu koraayay ah faidaa zaadad hadday ka siyaado calaa cishriina wa miatin boqol iyo labaatan markay ka siyaado fa fii kulli arbaciina bintu labuunin afartan kastaba ina habar caanaleeya ahaatay wa fii kulli hamsiina xiqatun konton kastana waxa weeyaan qaalin awr mudataya ahaatay haddii marka boqol iyo labaatan la gaaro miisaanay kore marka hadda kadib uma baahna tiro dambe in lagu sheego miisaana lagu siina qiyaas ama micyaar aan kaa lumin waxaa lagu leeyahay afartan kastaba bintulabuun ka bixi konton kastana waxaad ka bixidaa xiqa markaa fiiri zid casharan toban ku dar boqol iyo labaatan toban ku dar boqol iyo soddon kontonkii waxaa lagaa rabaa inaad ka bixido xiqa afartankiina aad ka bixido waxa weeyaan bintulabuun meequu noqona marka hal konton iyo laba afartan uu noqona marka boqol iyo soddon uu gaaro waa hal konton iyo laba afartan gelaagu marka laba bintilabuun iyo hal xiqaad bixine zid casharan toban ku dar waa laba xiqo iyo hal bintolabuun hayla laba konton iyo hal afartan uu markaas noqona zid casharan toban ku dar saddex xiquu noqona zid saddex xiqo ayuu noqona zid casharan afar bintilabuunu noqona afar bintilabuunu noqona maxaa yeelay waxa wey sax afar bintilabuunu noqona maxaa yeelay waxa weeyaan boqol iyo lixdan markuu noqdo waa afar meeloodoo min afartan u noqona soo saas ma aha zid cashran toban ku dar oo waxaad ka dhigtaa boqol iyo toddobaatan wuxuu noqonaa hal xiqo iyo saddex bintulabuun zid cashran laba bintilabuun iyo laba xiquu noqonaa zid cashran saddex xiqa iyo hal bintilabuun oo noqonaa zid cashran fajtamaca alfariidataani laba waajibaa isku imaana wuxuu noqon karaa shan bintilabuun ama afar xiqo maxaa yeele laba boqol markuu geelu yahay afar konton waad ka dhigi kartaa shan afartanna waad ka dhigi kartaa labadaba waayi masaakiinta taa u roon hadday u roon tahay shanta waxa weeyaan bintilabuun shan bintilabuunaad bixine hadday u roon tahay afar xiqana afar xiqaad aad bixine midda masaakiinta u roonaad yeeli ilaa iyaga iskale hantidaan adigu mali marka waa nuuca sidaas ku wad adigu zid cashran taasaad ku wadi ilaa intuu raba ha gaaro markaba hadduu boqol iyo labaatan uu dhaafay waxa weeyaan afartankiina waxaad ka bixine bintilabuun kontonkiina waxaad ka bixine xiqa geel marka kada kadib qofna ha weydiinsa kadib waman lam yakun qofkaysana hanin macahu la jirkiisa ilaa arbacun afar maahane afartoo minalibili geel afar wax aan hayn qofaan haysan afar hadda xoola geela dhaqdaan laga awrta hadday toban tahay xataa sika lagama rabo awrta la rabto awrta iyada u joogta rarashada taa sika laga bixi maa laakiin awrta geela ka mid ah oon la helan sika geel sikada waa laga rabaa laakiin awrta u joogta in la rabto biyaha lagu dhaansado ciddu rarato kaas lagama rabo lagama raba xadiiskeedu waa soo socdaa kaas waman lam yakun qofkuusan u sugnaanin macahu la jirkiisa ilaa arbacun afar maahan afartoo min alibili geel ah falaysa fiiha ma ahaanin sadaqatun ilaa an yashaa inuu doono ma ahaanin rabbuhaa qofka iskale rabbigan waxa iska le qofka iskala loola jeeda rabulmaal hadii la yihahdo qofka maalka iska leh waa rabulbey waa ninka guriga iska leh rabulcaalamiin laguma dhihin marka qofki iska lahaa inuu doono maahane saka waajib kuma aha lakin hadduu doono isagu hal waa la bixi karaa lab afartuuba sadaqaysan kara hadduu raba isagu laakin waajib saka kuma aha wa fii sadaqati lghanami ariga sakadiisi aan marka gelayna fii saaimatiha ariga soofa fiiri meeshaas fii saaimatiha maxaa meesha laga saarayaa ariga la quudiyo arigan magaalada ku xihan ee badarka loo gadayo balka loo gada kaa seke lagama rabo hadduu ku neef gaaro kaa seke lagama rabo hadduusan ari ganacsi ahayn oon la gaday ee ari dhaqanoo reerka u jooga uu yahay kaa seke lagama rabo laakiin jarad meel ku xaraysatay jar a meel kuugu xaraysan ama ari markaasaad bal usoo gadaa iyo badar sek sekadiyaa lagaa raba sekadi waa lagaa rabaa waa ganacsi badeeco waa khasaare iyo faa'iidana awalba waa keeni lehed sekadeeda waad iska bixine taas ha ku shakin laakiin ariga dhaqanka fiiri oo cidda u joogo ciddu inay dhaqatoy maashooy gadato ree ari caadiya u ah oo la biilo loo soo gado cuntada uu cuno oo la calfiyo kaa seke lagama baxo maxaa ila qarashka gelaaya ka badan islaamku marka waxaad tusaydaa raxmad inuu yahay kutusay raxmad inuu yahay oo kii hantida lahaana share waxa weya waa loo naxariisana miskiinkiina waa loo naxariisana marka saaima waa midda soofto inta dhirtaas mubaaxa soo daaqda xataa haddaad inta goof u gado aad daajido waxa weeyaan waad kuudiday kaa sike lagaama rabo waxaan ka hadlaynaana waa xoolaha la dhaqdo kama hadlayna xoolo beeca oo faa'iido laga rabo kuwaas waa laga rabaa iyaga sekada ama bal u gad ama goof u gad ama masagasi kaas waa laga rabaa sekadooda marka laakiin xoolahan dhaqadkaa haddaad goof u gado hadaad guriga ku bilo marba haddii wax lacag laga baxshay ay ku nool yihiin sike lagama rabo seke lagama rabo geelana waa la mid geelay arigo isla mido geela xadiiskiisu waa soo socdaa isagoo shardi ka dhigaya in geelu midka foofa uu yahay oo dhirta soo daaqa midka sekada laga rabaa wa fii sadaqati lghanami ariga sekadiisa fii saa'imata mideeda soofta oo dhirtaa soo daaqda mubaaxa ah idaa kaanad hadday tahay arbaciina afartan ilaa cishriina intii laga gaaro ilaa cishriina wa miatin boqol iyo labaatan shaata boqol iyo labaatan riyood intii laga gaaro wa fii sadaqati lghanami ariga sekadiisa fii saa'imatihaa ariga mideeda soofta oo dhirta soo daaqda idaa kaanad hadday noqoto arbaciina afartan ilaa cishriina wa micati shaatin ilaa laga gaaro boqol iyo labaatan neefo ari ah shaatun hal riyaha aatay micati shaatin oo hoos dhigan tahayoo waa tamiiskii oo waxa wey micada oo mudaaf uleyhi ah shaatun taasna waa mubtada muaharo fii sadaqatida khabarkaas muqadamka waxa weya mubtadihiisii wey muaharka ahaa wa fii sadaqati lghanami ariga sekadiisa dhexdeedu ahaaday ay ahaatayn wa fii sadaqati lghanami ariga sekadiisa dhexdiisay ahaatay fii saa'imata mideeda soofta oo dhirta soo daaqda idaa kaanat markay tahay arbaciina afartan ilaa cishriina wa miati shaatin boqol iyo labaatan neef ariya intii laga gaaro shaatun hal neef ariya ahaaday waxa weeyaan afartan markuu arigu gaaro neefaa laga raba mar hadduu yahay ari soofo dhirtaa soo daaqa dhirtaa soo daaqa neefaa laga raba hal neef oo neef dhexe ah xataa hoogaa neefka aad adugu aad daysato ariga ilaa neef waxaa ku jira aad loo kobciyo oo si gooni oo la raba hadhow in la qasho kaas lagaama rabo gooni lagaama rabo hadaad adugu sadaqaysada waa la bixi karta sekada midda qashay lagaama rabo waajib kuuma ah orgiga qoorkaa ariga lagaama rabo haddaadan adugu sadaqaysan neef un caadiya lagaa raba dhexdhexaad kuwaas qaaligaan darabtoo la bixi karta neef dhexdhexaadoo feecan oon ceeb lahayna lagaa rabo kaasaad bixina afartanay kaaga bilaabeen conton intiiaad bixine waqfiyaa la ilaa boqol iyo labaatan halkaas neefa laga rabaa fiili afartan qof kale hal neefaa laga rabaa boqol iyo labaatan qof kalena hal neefaa laga rabaa inta udhaxayda maxaa la idhahdaa waqas ama waqsi aa la idhahdaa macfa wey marka haddii ay ri waxar yar kuu dhasho boqol iyo labaatan adoo haysto boqol labaatan iyo kow noqoto waxarku ri weynay kugu waajibinaya ogohe waaya faidaa zaadan markay siyaado calaa cishriina wa miatin boqol iyo labaatan markay ka siyaado hal waxar hadday ku darmato ilaa miatayni laba boqol intii laga gaaro fa fiiha shaatani laba neef ariya ahaadeen waxar markay kuu dhalato boqol labaatan iyo kow ay noqoto laba riyooda waaweyna laga rabo fiifiican ilaa haddana laba boqol laga gaaro labadaas bisad bixina inta udhaxayd waxa la ihahdaa waqas haba lagaama rabo haba lagaama rabo waa macf boqol laba boqol iyo kow markay noqoto waxar kale dhalato ama nayl yar u dhalato khalaas nayshaasaa ri weyn kaa waajibinay boqol laba boqol iyo kow markay noqoto fa idaa zaadad markay siyaado marka calaa miatayni laba boqol markay ka siyaado ilaa alaamiatin saddex boqol intii laga gaaro fa fiiha alaau shiyaahin saddex neef ari ha ahaadeen laba boqol neef markuu ku darmo saddexa waajibkuu ah ilaa saddex boqol la gaaro saddexdiiaad bixinay haddana sii wad ilaa afar boqol la gaaro saddexdii bixina saddexdiiaad weli bixinay afar boqol markay dhammaato afar neefaad bixinay khalaas marka iskadii xisaabta waa waa waa degtay marka boqol kasta neefa laga rabaa shan boqol shan neef lix boqol lix neef kun neef toban neef saasaad ku wada laba kunoo neef waa waa joogaan laba kun iyo dad haysta dad aragta afar ar carbeedaa daa u qaadan arg xoolo inta yihiin marka waa noocaas faidaa zaadad hadday ka siyaado calaa alaamiatin saddex boqol fa fii kulli miatin shaatun boqol kasta neef ba ahaaday boqol kasta neefaa laga bixinaa khalaas mar hadday saddex boqol ka badnaato saddex boqol neef waxa weeye ne saddexdii neef weeye afar boqol markay gaarto afar shan neef shan boqol shan neef saasaad ku wadi khalaas faidaa kaanad hadday ahaato saa'imatu rajilin ninka xoolaha u soofa ee dhirta soo daaqa naaqisatan mid ka dhiman min arbaciina shaatan afartan neef hadday ka dhiman tahay shaatan fiiri shaatan shaatan labada shaatan labada waa tamyiis arbaciina shaatanta hore tamyiiskeedii wey naaqisatanna shaatanka dambea tamyiis u ah labada waa tamyiis tamyiis oo isdaba joogta marka waxa weeye faidaa kaanad markay ahaato saa'imatu rajuli ninka ariga u soofa naaqisatan mid ka dhiman shaatan hal neef min arbaciina shaatan afartan neef afartan neef haddii neef ka dhiman yahay falaysa fiiha sadaqatu saka laguma laha wax saka laguma laha ilaa an yashaa rabbuhaa qofka iskale inuu doono maahayn qof iskale asaga waa sadaqaysan kara waa iska taqaysa laakiin waajibkuma ah waajibkuma ah afartan haddii neef ka dhiman soddon iyo sagaalo haysta waxba waajibkuma ah hataa fiiri afartanaad haysan jirtay bishii aad afartanka milkiday waa in sanad soo wareegaa sekadu marka hal sano soo wareegaa lagaa rabaa markii bil ay ka dhimantoo koob iyo toban bilood dhamaataan neef kaa dhintay soddon iyo sagaal noqdo wax seka lagama rabo maxaa yeelay waqtigu markuu dhamaaday seka maba haydid xooli lagu maba dhammaba nisaabba walaa yujmacu lama kulmiyo bayna mutafariqin mid kala geysan xoolo kala tagsan la yskuma soo dari karo marka sekada la gaaro ayadoo seke laga cararayo maxaa la diida waxa weeyaan in shareecada la khiyaano la xeeladayso sida yahuudi saddex inaad tihiin waxaad leedihiin min afartan meeqa neefa idinku waajiba saddex neefa idinku waajiba adiga afartan aad leedahay xaggu kuu daaqaa jacaru kuu jira adna afartan aad leedahayoo hobyuu kuu jira adna afartan aad leedahay waa kan kismaayo kuu daaqa markaasaad seked markay soo dhowdahayoo saacigii amiirku soo diray uu kuu imaanaayo aad isku daraydaan boqol iyo labaatankii aad leedahay anagu boqol iyo labaatankaasaan hal neef aan kugu waajiba waa xaaraan lama ogola maxaa yale waa khiyaano shareecadii aad aad khiyaanayda waxaa la rabaa awalba sow saddex meelood ma kala daaqi jirin saddex neefaad iska baxayda sadaqa adoo ka cararaayo inaad isku darto maya waa xaaraan walaa yujmacu la iskuma keeni karo bayna mutafariqin mid kala tagsan walaa yufaraqu lama gelagey karo bayna mujtamicin mid isku darsan mid isku darsanna lama kala sooci karo khashyata sadaqa sadaqa cabsi laga cabsana daraaddeed ayadoo sadaqa laga cabsanaa darteed waxa weeye lama kala sooci karo oo mararka gabol waxaa dhici karta fiiri waxaa dhici karta maalan mararka gabal kala soocidda inay sekada yaraydo fiiri kala soociddu sekadiiya yarayna tusaale say u yaraynee maalan waxa weeyaan maalan waxay u yaraynee labadan qof waxaa iskugu darsanaa mid walbaa wuxuu iska lahaa boqol iyo kow neefu leeyahy qof labadooda waana iskugu darsanaayo marka boqol iyo laba neef meeqaa laga rabaa yaa sheegay ya saddex neefa laga rabaa gaadki maskaxdiga saddex soo nagi soo akrin boqol iyo laba boqol iyo laba neef waa saddex neefa laga rabaa ya boqol iyo laba neef miya maya qalad laba boqol iyo boqol iyo hal neef iyo boqol iyo hal neef ay kala leeyihin waana iskugu darnaa jireen sanadoo dhan waa iskugu darnaay marka meeqaa laga rabaa saddex neefaa laga rabaa oo haddee markii laba boqol iyo kow ay gaartaabaa laga rabay soo maa saddex neef markay ogaadeen ninkii saacig ahay ee sekada aruurinayay inuu soo socdo ay leeyiin noo kala soc boqol iyo kowdaada boqol boqolkoodii boqol iyo kow marka ninkii loogu yimaada meeqaa laga qaadaa hal neefaa laga qaadaa neefa u baaqana marka mid walba neef barkiisu ka carara xaaraan wey waxaa la rabaa siday iskugu darnaayeen in loo daayo saddexda neef laga qaado waa xaaraan markii bishii la gaaro waktigii ama uu soo dhow yahay seke kacararid in la kala sooco xoolihi waana sameeyaan waa sameeyaan waxa khiyaanadaasoo waxa weyan siday xolu iskugu darsan yihin iskugu darsan yihin xataa iyadoon cid ka soo doonayna la arag ilaahay inay la dagaalamayaad moodaa ay bishu markay soo dhowday kala cayrinaya war noo kala socod keena waa kala cayriya wa markaasuu midba meel u cayrinay markay toban maalmood kala cayriyaan la isku kaana daman ma ilaali kare marka waa qalad wa marka sidaas aan u fasilnay imaam maaliga u fasiray sidaas in loo fasirayo las lamana kala sooci karo lamana sooma dari karo sidaas imaam maaliga u fasiray xaafid ibn xajarna fatxubaariga wuxuu yihi sidaasaa raajica sidaas ayaa raajica in loo fasiro wamaa shaygii kaana ahaaday min khaliidayni laba isku darsaday fa inahumaa labadoodu yataraajacaana waa iskugu laabanayaan baynahumaa dhexdooda bisawiyati si sinsiman haddii laba qof arigan ay isla lahayn ama geelan ama locdaan qofkii saaciga ahay imaamku soo diri markuu yimaado sakadiiu ka qaada maalan waxa weeyaan waxay haystaan maalan waxay haystaan boqol iyo labaatan iyo ko nin ka midu wuxuu leeyahay afartan midna wuxuu leeyahay siddeetan iyo ko siddeetan iyo ko oo kale midna afartan u leeyahay laba neefaa laga qaaday soo maaha ma waxaa la leeyahay midba noof ma baxay la dhihi ma la dhihi ma waa loogu dhifana qof walba xisaabtiisa laga qaada sida ay waxa weya qof walba xisaabtiisa loo qaadaan soo ma jeedo qof walba xisaabtiisa laga qaada marka waa waa noocaas qof walba xisaabtiisa laga qaada ee la dhihi maayo maadaama aad laba qof tihiin qofa neef waa laga qaada hala nin afartan iyo nin sideetan le ma sinsina soo ma maadaama ay isugu darnaayeen xooluhu labadii neef marka la qaado waa xisaabtamaya nina neef waxa weya neef labada neefba wax yaraaba uga so-aada ninkan kale soo ma jeedo waa un xisaabtamayan si sinsiman ay u qaybsanayaan arigaasa loo qaybina labada neef ariga tiradiisa loo qaybina geela tiradiisa loo qaybina looda tiradeeda loo qaybina marka xisaabay iskugu laabanaya ta la qiimeeyo walaa yukraju lama bixiyo fi sadaqati sekada harimatu neef duqowday lama bixiyo neef dad duqowda ilkii ka dhaceen maya ma la bixi karo ma banaana in seke lagu bixiya ma banaana in seke lagu bixiya waa in neef dhexdhexaada la bixiyo fiican walaa daatu cawaarin walaa daatu cawaarin cawaar oo bifatxi lcayn ah waxa weeyaan walaa daatu cawaarin mid ceeb u saaxiibana lama bixi karo mid ceeb leh walaa daatu cawaarin mid ceeb leh oo nuqsaan iyo ceeb lagu og yahay leh ma la bixi karo walaa taysun orgina lama bixi karo orgina lama bixi karo oo lagama qaadi karo qofka orgi ilaa an yashaa inuu doono maahane almusadiqu midka sekada bixina almusadiqu waxa weeyaan saadkana in la shado daalkana la shido waa qofka sekada bixina haddii saadka shadka laga daayo oo la idhahdo almusadiqu waa midka sekada qaadana oo aruurina marka waxa weeyaan sida waxaana ay culammada agarkood u dabdiyeen waxa weya bishadi saad wa daal in labadaba la shido markaasna waxay noqonaydaa qofka hantida leh oo xoolahan iska leh ayaa khiyaar leh hadduusan isagu doonin lama bixi karo waxaana istinuhu u laabana orgiga bis markaas orgi lama bixi karo ilaa qofka asagu xoolaha lahu uu doono inuu bixiyo maahan hal orgigu badanaaba orgiga wey waa ka qaalisan yahin rida caadiga waa ka qaalisay marka isagu hadduu doona waa bixi kara ninka xoolaha iska wada laakiin hadduusan isagu doonin keen lama dhihi karo orgi adiga laga rabaa lama dhihi karo ninka sekada aruurina ma dhihi karo ma dhihi karo marka sidaas weey haddii marka daalka la shido waxay noqonee ninka sekada doonaya inuu doono maahan isagu doortee markaas istidnuhu wuxuu u laabanaa midda duqda ah iyo midda ceebtale iyo orgiga dhammaan u laabana oo waxaa dhici karta midda duqda ah du ayilan inay tahay oo qiimo weyn ku joogto marka haddii ninkii sekada aruuri ay u arko duqdan inay maanta faa'iida u leedahay waa dhihi karaa war duqdaasaad bixinayda waa dhihi karaa ridaas duqda ama laxdaas duqdaa waa bixine waa dhihi karaa haddii istitnaa loo waxa weya saadka shadka laga daayo mid ceeb laha jirta laakiin qiimo gooniya markaa goyda aaday u cayilanta maalan ceeb yarna waa leeda ilay la-ah laakiin suuqa haddii la geeyo lacag weyna lagu helay meeshaana lacag waa la reeb marka khalaas waa u dhihi karaa anugu kaas waa rabaa ceebtale isii waa u dhihi karaa orgiga waa dooro karaa calaa kulli xaal labada dabdi dabdiga hora taa sax wa fi riqati lacagta rubcu lcushra ahaaday lacagta waxaa laga bixiyaa toban marka loo dhigo meel ka mid ah rubci lacag sidaasa seke looga bixiya war kalena male waana xisaab aan qofna ka qaldamayn waxa weeyaan maalan haddii sekada waxay ku waajibtaa laba boqol oo dirham dirham waa fido daad maqasho waa qalin qalin wey dahab maaha lacag warqadana maaha ee waa fido waa qalin laba boqoloo dirham waxaa lagu yidhi rubcucushur ka bixi toban meelood meel ka mid ah horta xagga dhig toban inta u qaybidid meel ka mid ah meeshaas afar u qaybi hal meel had bixina maalan markaa laba boqol toban u qaybi waa toban meeloodoo min labaatana soo maha haya labaatanka afar u qaybi afar meeloodoo min shana soo maha shanaad ku bixin halas kadibna maba qaldantada hadday waxaa weeyaan hadday noqoto milyan waa un sidii ha milyankii toban u qaybi adugu waa boqol soo maha boqolka afar u qaybi soo shan labaatan maaha de shan labaatan aad ka bixinay milyan tobankii milyana waa sida tobankii milyan haday gaarto waa nuuci toban milyan adugu toban u qaybi waa hal milyan soo maha milyankii afar u qaybi soo laba boqol iyo konton maaha kaasaad bixinay ha boqol milyanna waa sidii boqolkii milyan waxa weyn adugu toban u qaybi toban milyan soo maaha tobankii milyan waxaad u qaybidaa afar afar u qaybi imisay noqotay khalaas laba milyan shan boqol waa kaas wax culus ma waxa weeyaan adiga lacagta toban meelood meel kamida aada afar u qaybinaysa wax marka qaldamaya maaha tobanaad u qaybine maalka tobanaad u qaybine marka hore markaa toban u qaybido sagaal xaggaad dhigani adaa iskale meel kamidaad afar u qaybine saddexda dan maalka ay ku darsani hal meelaad bixina marka qofna kama qaldami karto soo ma qofna kama qaldami karto marka fidada wey waxaas amaa lacagtan oo waxa weeyaan oo hadda dadku isticmaalaan oo ama dirhamka lagu sheego oo warqadda ahoo dirhamka laleeyahay ama dinaarka laleeyahay warqadda ah ama riyaadka laleeyaho warqadda ah ama doolarka laleeyaho warqadda ah ama shilin soomaaliya laleeyaho warqadda ah taas waa isku wada mid ayada ayada laba qowl ay culummada kale yihiin mucaasiriintu adna waa iskugu khilaafaan waxaa lagu qiimaynaa fidada fidadaa lagu qiimaynaa hadii la yidhaha lacag yar a sekadu ku waajibe culimo badanoo mucaasiriin aana ku tagin oo fidadii imisay u dhigantaa a khilaaf weynu ka jira fidada laftirkeedu meeqa weeye labadii boqol oo waxa weeyaan oo dirham miisaankeedu waa imisa culimada gabal waxay yidhaahdeen waa shan boqol iyo sagaashan iyo shan garaam halkii garaamna hal dollar imisan ka badanaa dhici karta oo suuqa soomaaliya weliba marka la fuuliyo hal garaam hal dollar imisan ka badanaa idan waxaa soo baxayda marka lacag lix boqoloo dollar ka yar in sanka ku waajibto culimo badanaana qowlkaas ku tageen oo mucaasiriin ah ayaa ku tageen qowlka labaad wuxuu leeyahay fidadu waa qiimo dhacday ee waxa weeyaan nabigu wuxuu sekada ku waajibiyey labaatan dir labaatan diinaar ama labaatan mifqaal labaatan diinaar halkii diinaar waa meeqo garaam khilaaf weynaa ku jira qola waxay qabaan labaatanku waa toddobaatan waxa weeyaan garaam sida cabdallah ibnu saalix alfawsaan oo kale iyo aimo kale labaatanka diinaar ee nabigu yidhi sekadaha laga bixiyo waa toddobaatan garaam culimo badanaadka mareen kuwo kale waxay mareen maya waa siddeetan iyo shan garaam siddeetan iyo shan garaam wey siddeetan iyo shan garaam haddii lacagtaadu dhan tahay oy gooydo seka lagu leeyay culimadaas ragkaasay mareen iyagu xoogaa taasaa musan xoogaa dahabka qiimihiisu ma dhicin laakiin fidada aaday u qiimo dhacdo aaday u qiimo dhacdo idan markaa qowlkaasaana aniga ila xoog badan in dahabka lagu miisaamo haddana waxaa culays kale ka sii jira dahabkii lagu miisaamaayo dahabka lagu miisaamaya maahan waxa weeyaan waaxid wa cishriin micyaar koob iyo labaatan maaha siddeed iyo tobanna ma aha waa dahab khaalisa midkaan dahab saxa ma wada aha xoogaa yar oo maaraha kudhex jirta midkaan xataa koob iyo labaatanka maara ku dhex jirta micyaarka afar iyo labaatanka wey midkaan maara ku jiri kaas wey midka lagu miisaamay waa midka khaaliska ah oon wax maarahu ku jirin dahab kaliya ah laakiin siddeed iyo tobanka midka ahna maara ka buuxda midka koob iyo labaatanka ahna maara yar ah ku jirta afar iyo labaatanka micyaar arbaca waa cishriin waa khaalis waa dahab kaliya kaas wey midka wax lagu miisaamay kaasaa lagu miisaamay marka kaas markay lacagtu goydo oy siddeetan iyo shan garaam oo dahab khaalisa ah goydo sekaa ku waajibta iyadu war male markaas sekaa laga waa laakiin marnaba waxaan jirin waxa weya laba boqoloo shilin soomaaliya seka laga bixina ma jirto saas laba boqol shil somaliya iyadu ay goydaan sekaba iska daay seke iska daay adiga wax ma kuu gashaa horta marka laba boqol oo shilin iyo laba boqol oo kun iyo waxa weeyaan taasu wax jira iyadu maaha iyadu waxa weya maxal male taas iyo laba milyan iyo midna seke lagama baxsho wadaadaaba yidhi calaa annahaa fidatun inay tahan seke uga qaadna yii aakhira u waraajira walle dad badanaan ka guri jirnay laba boqol oo shilin soomaaliya aan dhihi jirnay keena sekadii dib haddaan ka aragnay wuxuu yidhi aakhira walaa jira dadkaas meel aan u doonana ma naqan marka laba boqol oo shilin soomaaliya iyo laba boqol oo kun oo shilin soomaaliya seke kuma waajibto iyo laba milyan oo shilin soomaaliya midna seke kuma waajibto waa in micyaar la saaraa miisaan waa in la saaraa oo ama fidadii lagu qiimeeyaa oo laba boqol oo dirham oo fida ay la qiime egta waa qowl culimmada ay qabaan ama se waxa weeyaan labaatan diinaar oo dahaba ay la qiime egta labaatan diinaarna waxa weeyaan dee miisaanka culamada galna waxay dhahan toddobaatan garaan wey qola waxay sideetan iyo shan garaan waxaan axwad ah in toddobaatan qofka haystaaba iska baxshaba maxaa maadaama khilaaf ku jiro intii saka kugu baaqale wa fi riqati fidadii rumcu lcushri toban meelood meelaa ahaaday fain lam yakun haddaysan qofka u sugnaanin ilaa tisciina wa mia boqol iyo sagaashan wax aan ahayn hadduusan haysan falaysa fiiha sadaqatun saka du ma ahanin dhexdeeda ilaa an yashaa rabuhaa qofka iskale inuu doono maahane waajib kuma ahan seko macnaha laba boqol oo fido intay lacagtu ka yar tahay seko laguma laha laba boqol oo fido lacagtu intay ka yar tahay seko laguma laha laguma laha waman balaqad qofkay gaarto cindahu agtiisa min alibili geela xaalay ka mid tahay sadaqatljadaai jadacada sadaqadeedii jadacada waxaa lagu yeelanaya qofka waa goorma lixdan iyo kow markuu geeliisu gaaro ilaa toddobaatan iyo shan markaasaa jadaca laga bixinaayo qofkan jadaca ku waajibtay qaalin afar sano u dhammaato sanadii shanaad gasho inuu bixiyaa laga rabay walaysad cinda wagtiisana jadacatu ma ahaanin geeliisoo dhan ba jadaca kuma jirto maxaa la samaynaa geeliisoo dhan jadaca kuma jirto wa cinda wagtiisa waxaa ahaatay xiqatun qaalin afargalaa saddex sano qaalin ay u dhammaatay sanadii afraad gasha u joogtay tii laga rabana afar mid ay u dhammaatay maxaa la samaynaa fainahaa xiqada tuqbalu minhu waa laga aqbalaa fainahaa arintu waxay tahay tuqbalu waxaa laga aqbalaa minhu xaggiisa alxiqatu xiqada fainahaa damiiru shani ka dhig markaa fainahaa qisadu waxay tahay tuqbalu in laga aqbalaa minhu xaggiisa alxiqatu qaalinta afargalada ah oo afarta sano gashay wayajcalu wuxuu yeelaa macahaa la jirkeeda shaatayni laba neefoo ariya inistaysarataa hadday u fududaadaan lahu asaga ow cishriina dirhaman ama labaatan dirhamu ku dara laba shay mid ku dara laba shay ayuu mid ku dara inuu waxa weeyaan labaa waxa weeyaan ku daro laba neef oo ari ama inuu ku daro labaatan dirham oo lacag isagaana khiyaar leh middu ku daray isagaa khiyaar leh bay u fududahay laba ariyu ku dara bay u fududahayna wuxuu ku darayaa labaatan waxa weeyaan waxaan rabaa labaatan dirham marka midaasu ku daray waa kabaya sanada hasha ka dhiman sanadaasuu ku kabay waa noocaas waman balaqad qofkay gaarto cinda wagtiisa sadaqatu lxiqa qaalintii awrka mudatay sekadiisii walaysad cindahu agtiisana ma ahaanin alxiqatu qaalin oo saddex sano u dhammaato sano afraad gashana geelaysaba kuma jirto wa cinda wagtiisa waxaa ahatay aljadaatu qaalin oo afar sano u dhammaato shan gasha waa ka weynta midii laga rabay muxuu samaynaa fa inahaa arrintu waxay tahay tuqbalu in laga aqbala minhu xaggiisa aljadacatu jadacada weyna laga qaada wa yucdiihi wuxuu siinaa almusadiqu markaan deelka bis waa in la shidaa saadka aan la shidin almusadiqu kii sekada aruurinaayey cishriina dirhaman labaatan dirham ow shaatayni aban laba neefo ari ku dara waxa weya qaalintan weynkaanu leeyahay markaas u celina laba neefo ari laba neefo ariu u celina marka waa nuucaas waa nuucaas رواه البخاري أي حديث كوري والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد